waxaynu ku soo dhex jirnay salaadii cabsida wa sahwu kulli firqatin koox kasta sahwigeeda maxmuulun waa la xambaaraya oo imaamka ayaa ka xambaaraya fii ulaahum ragcaddooda hore wakadaa thaaniyatu thaaniyati kooxda labaad ragcaddooda labaadna waa kula mid fil asaxi asax haddaynu qabanno waxa uu leeyahay sheekhu sahwiga koox kasta masalan markuu imaamku laba kooxood uu ka dhigo sidii salaadii qaswadidaaturaqaac oo kale aynu ku soo maraynay sahwigooda ragcadda hore dhaca imaamka ayaa xambaaraya maxaa yeelay dee ragcaddaa hore koox waliba way ku xidhan tahay ragcadda firqada firqada ragcaddeeda hore yacni sahwiga ku dhaca imaamka ayaa xambaaraya masalan saw qolada hore intay ragcad la tukato marka ay wada kacaan may dhammaystiranayno intay dabeedna adxeeso islaam naqsi may tegaynin qolada labaadna saw isagoo ragcaddii labaad taagan uma imanayno kumay xidhanaynin marka wuxuu leeyahay sahwiga koox kasta ay ragcaddood hore sahwido imaamka ayaa xambaaraya maxaa yeelay dee isagii ayay ku xidhan yihiin wakadaa thaaniyatu thaaniyati ragcadda labaad ee kooxda labaadi ay leedahay sahwiga dhacaana isna waa maxmuul oo isna waa la xambaaraya imaamka ayaa xambaaraya sidaas sax haddaan qabanno maxay leey dee xugun ahaan isaga ayay ku xidhan yihiin oo masalan waxa weeye markuu atixiyaadka u fadhiisto ayagu ragcadda labaaday u kacaan ee intay soo gutaan ay imaamka ku soo haleelayaan atixiyaadka ragcaddaa labaadna ee firqadda labaadi ay leedahay iyana sahwigeeda imaamka ayaa xambaaraya maxaa yeele xugun ahaan dee way ku xidhan yihiin walow xisi ahaan ayagu sida aragtida gaarba ha u gudanayaan ragcadda labaade haddana way ku xidhan yihin oo dee mufaaraqa may niyoonin asax buu yidhi markaa taanigu isagu wuxuu leeyahay may oo ragcadda labaad ee kooxda labaade ay leedahay ma xambaariya imaamkii oo dee muuqaal ahaan waa kuwa munfaridiinta ah ee ayagu gaar isaga sujuudaya isaga rukuucaya atixiyaadkunba imaamka isugu imanaya laa thaaniyatu luulaa kooxdii hore ragcaddooda labaad iyada sahwigeedu maxmuul maaho lama xambaarayo imaamkii ma xambaarayo maxaa yeelay dee markay ragcaddooda tukadaan waatay ka goosanayeene iyagu ay iska dhamaystiranayeen markaa aragti ahaan iyo xugun ahaan gaar bay u yihiin wa sahwuhu fi luulaa sahwigiisa uu imaamku ragcadda hore uu sahweeyaa yalxaqul jamiica dhammaan waa uu wada haleelayaa ragcadda hore sahwiga imaamka ku yimaada dhammaantood wuu wada haleelayaa markaa kuwii faaruqay markay salaadoodu dhammaystiranto ayay sujuudayaan qolada labaadna de isaga ayay la sujuudayaan wa fi thaaniyati ta labaad sahwiga imaamka ee ragcadda labaad dhaca laa yalxaqu lawaliina kuwa hore ma haleelayo leanna way kaba goosteen oo de iyagu xilliga uu talabaad tukanayo dee cadowgii abay hor joogaanoo iyagu way kala go-een wayusanu waxaa la sunneeyaa xamlu silaaxi hubka qaaditaankeeda ayaa la sunneeyaa fii hadihi lanwaaci noocyaalka aan soo sheegnay inuu ninkii mujaahidkaa hubkiisa sito ayaa la sunneeyaa sida dee seefdiisi iyo warankiisi iyo gaashaankiisi iyo wiciisi xilligaa hore iminkana dee wixii lagu dagaalamayo wa fii qowlin yejibu qowla waxau leeyay waaba waajiba inuu hubkiisa u qaataa alraabicu ka afraad ee ka mid a anwaacdii ay lahayd salaada cabsidu an yaltaxima waa inuu hilboobo alqitaalu dagaalkii oo laysdhex galo ow ama yashtadda waa inuu adkada alkhawfa cabsidii oo fa yusallii dabeedna wuxuu u tukanaya qofkii kayfa amkana see u suurto gasha raakiban xaala kownihi raakiban u yahay isagoo wax fuushan wamaashiyan isagoo soconaya wa yucdaru waxaana loogu cudur daarayaa fii tarki lqiblati qiblada ka tegitaankeeda wakada alacmaali lkaiirati acmaasha faraha badan oo lixaajatin danina waa kulanay fil asaxi haddaan qabanno laa siyaaxin qayladii iyada maya wa yulqaa waa la tuurayaa asilaaxu hubkii idee dumiye marka la dhiigeeyo ee fain cajiza hadduu ka cajizana amsakahu waa u qabsanayaa walaa qadaa wax qadaana laguma laxa ee fain cajiza can rukuucin hadduu ka cajisa o sujuudin aw maa waa ishaaraya wasujuuda wa jacala sujuuda sujuudana wuxuu ka yeelaya akfada mid hoosaysa ayuu sujuudana ka dhigaya waxau idhi sheekho ka afraad ee kayfooyinkii ka mid ahi waxa weeye in dagaalkii uu hilboobo bimacnaa qoomkii ay isdhex galaan waxaana hadalkaasi uu kinaaye ka yahay marka ay aada isugu qaldamaan ee hilbahoodu ay yacni isdhex galaan ee kan waxa lagu dhuftaa uu kan dhiiggiisa kala gaadhayo kan wasada ka godaa ka kale uu gaadhayo ee si ay isugu dhex mulaaqmaan ayaa la yidhaha an yaltaxima alqitaal bimacnaa dagaaladan caadiga ah imka casriga waxa ay yidhahdaan marka binidka la ysula tago bimacnaa markay rasaasii intay goda ama laysa dhex gala dabeedna soorhka laysa dhacayo weeye markaa horena waa markaa la ysku mulaaqme ee la yskala garan waaye ee dhiigga kanka duulaya iyo madaxa duulaya uu isweydaarto waa inuu dagaalkiiba ama uu cabsida aaday u daraato oo yaan la isba dhex gelina cabsi daran baa jirto oo waxaanay ka aamin ahayn yani cadowgu inuu soo yani kusoo rogaal celiyo marka wuxuu utukanayaa qof kastaa si alla sidii u suurto gashaa hadduu wax fuushan yahay iyo hadduu lugaynayo fa in khiftum farijaalan oo rukbaana ilahi wuxu uhi haddii aad baqataan idinkoo lugayn idinka wax saaranba tukada salaadii inay dib dhigaan looma ogola laakiin sidii u suurtagala inay ku tukadaan weeye waxaana loogu cudur daarayaa qof kasta inuu qiblada ujeesigeedii markuu ka caajiso yani ka tegitaankeedana waa loogu cudur daarayaa daruura ayaa jirta maaha inuu iskaga tago isagoo suurtagal tahay haddii dee masalan koonfurba la ysula jeedo oo haddaad kasii jeedsada waqooyi u jeesatana dee lagu dilayo waa lagugu cudur daaraya markaa qibladii inaad ka tagto ibn cumar waxaa laga wariyey aayaddaa fain kiftum farijaalan aw rukbaanan markuu fasirayey mustaqbil alqibla waqayr mustaqbiliha bui idinkoo qiblada qaabsanay idinkoon qaabilsanaynba naaficna waxau yidhi markaa waxa anugu arki maayo inuu xadiidkaasi marfuuc yahay mooyaane waxaa kaloo loogu cudur daarayaa acmaashii faraha badnayd sida dee garaacyaalkii iyo wareemadii iyo waxyaalihii faraha badnaa acmaashii faraha shaqadii faraha badnayd iyo orodkii waa loogu cuday lixaajatin oo ay dani keentay fil asaxi asax haddaan qabanno waa marka ay dani timaado haddii aanay dani jirin ayada dee qofkii loo saarin xumaaye marka ay acmaasha faraha badna ay dani u keento in baa loogu cudur daaraya taanigu wuxuu leeyahay loogu cudur daari maayo la siyaaxin ayada qayladii maya oo iyada la isugu cudur daari maayo maxaa yeelay wax dana ayaan jirin maxaa yeelay waxay leeyihiin qofka aamusan ayaa loogu baqa badan yahay bay yidhaahdeen laakiin kaa qaylinaya dhurmaya waxaa laga fahmayaa inuu baqanayo laakiin ninkaa iska aamusan ayaa loogu baqa badan yahay hubkiina waa la iska tuurayaa buu ihi oo qofkii wuu iska dhigayaa haddii uu dhiigoobo la dhiigeeyo dhiigaan macfi ahayn hadduu yeesho dee salaaddii si aanay igu burin dee waa hadday xaaladdu ay suurtagal tahay weeye hadduuse ka caajisa buu yihi bimacnaa sharci ahaan buu ga caajisay oo waa maxay dee cadowgii ayaan u suurto gelinayna inuu iska dhigo hubkan wada dhiigga ah oo uu tukado uma suurto gelinaysa waa lagu dilayaaba hadduu hubkii iska dhigo oo sharci ahaan buu ga caajisay amsakahu waa haysanaya markaa isagoo nijaasadiisii dhiiggiisii leh ayuu haysanayaa walaa qadaa salaadiina inuu qadeeyo laguma laha fil adhari adhar haddaan qabanno maxaa yeelay waxay leeyihiin in hubku iyo masalan seefaha iyo warmaha la sitaa ay wada dhiig noqdaan cudurdaaryaalka caamka ayay ka mid yihiin ee qofka muqaatilka ee dagaalamaya gabadhii mustaxaadada ahayd ayuu markaa shabahaa uu la mid yahay taanigu waxaa leeyahy qadaa ayaa waajibaya hadduu se ka cajisa buri rukuuc ama sujuud ayuu ka cajiso uu kari waayey wuxuuse haddaad isjuuddo dee adoo isjuudsan baa kursaba lagu jari awmaa waa ishaarayaa buu leeyahay sujuuddana waxa uu ka yeelayaa mid rukuucda ka hoosaysa si dee tamyiiz iyo kala sooco u dhaco waa inuu kala hoosaysiiya oo sujuudda ay ishaaridda sujuudda ay hoosaysaa oy ka hoosaysata rukuucda walow qofkii waxaa u sugnaaday dan nooc noocan iyo salaadan ayaa u sugnaaday fii kulli qitaalin dagaal kasta wahasiimatin iyo jab mubaaxayne oo bannaan iyo waharabinka caran min xariiqin gubad iyo dab laga cara iyo wasaylin daad iyo wasabucin bahal iyo waqariimin kii dayga kugu lahaa cinda alicsaari marka uu qofku caydhoobo iyo wa khawfi xabsihi weliba iyo kacabsi cinda alicsaari wa khawfi cabsi markaa xabsi marka uu caydhoobo ee uu ka baqanayo inuu xidhana wal asaxu asaxna waxa weeye mancuhu in la diidayo yacni salaatulkhawfka limuxrimin nin muxrima in loo diiyo khaafa ka baqday fawtalxaji xajkii inuu ka tago siaa kaa waa loo diidaya waxau leeyahay sheekho waxa qofkii u sugnaaday nowcan bimacnaa salaadan cabsida shiddatu salaatu shiddati alkhawf oo noocan afraad ee ugu dambeeye ah nagaadi iyo safarba qofkii waa ku tukan karaa muxuu ku gudan karaa dagaal kasta iyo jab kasta oo bannaan oo wax dembi aani ku jirin dee masalan imaamkii cadilka oo la dagaalamaya bukaadi qof nafdiisii ka dafcinaya saa'il ama keyrka ama maalkii nafsi ama dumarkiisi yacni dagaal kasta iyo jab kasta oo bannaan waa ku bannaan tahay salaada cabsida in lagu tukadaa wax soo celina laguma lahaa maxaa yeele haddii layadaysaa u tukan maysid darar ayaa ka imanaya weliba dagaalka oo keliyana ku gaar maahe xaalado kale oo aan ayana dagaal ahayna weliba ay ku bannaan tahay oo waxaa ka mida buu yihi masalan qofkii oo ka cararaya dab isagoo salaadii ku jira haddii uu dabqabsaduu ka cararayo salaaddii ka bixi maaye qaabkan aynu salaadan aynu soo sheeginay ugu dambaysay sidii u suurto gasha ayuu ku tukanaya iyo dee hadduu dabkaasi yimaadaba isagoo waktigii uu aada uga celiiliyoon yahay daad baa ka mida qofkiisa oo ka cararaya iyo bahal iyo meel uga leexdana aanay jirin maxaa khoof iyo dee cabsi ayaa jirta haddii mase isagoo doox weyn uu ku tukanayo uu daadkii kusoo rogmado kadalik saas ileg wey waa ka cararaya haddii bahal uu kusoo libaax iyo abeeso iyo mas iyo wixii la midi ayana soo weeraraana waa kula mid oo salaadiisa in suurto gashay ayuu ugu tukanaya waxaa kaloo la mida buu yihi isagoo ka fakanaya o ka cararaya qof khariimahoo dayn ku leh weliba qofka marka waxa weeyaan uu caydh qofkiiyo wuxuu iskaga bixiyo dayntii aanu haynin uu kana baqanaya ninkan inuu jeelka dhigo markaa isagoo ka firdhanaya hadduu ay sariyadaan wuxuu leeyahy salaadii markaa wuxuu ku tukanaya sidaan aynu soo sheegnay shiddatulkhoof taasoo kale maxaa yeelay dee bahalkaa xabsiga iyo xadhigga la yidhaahdaa waa wax iska dhib badanoo dee dararkaa iyo dhibaatadaa kaga imanaysa ayaa qofkii laga dafcinaya oo la leeyahay intuu iska firdhado markaa salaadiisana si ay u suurto gasho ha ku tukado waxay leeyihiin waa markaan wax markhaatiya haysanin amaba aan lagaba dhegaysanaynin markhaatibaha haystee yani caydhnimadiisa aanu caddayn karaynin ila nin caydhakii isma qabanaya fa nadiratun ilaa maysara ilaahay baa yidhi qof caydhoobay intuu waxelayo waa in laga sugaa ilahay baa xukunkaa rido waa in qofka hadduu waxba waayay laga sugaa marka haddii aanu markhaati haysan weya ama aan laga rumaysanaynin waxaa liyaaliya wixii kasta ee iyaguna waxaa la mida dee haddii masalan salaadii uu sidii taamka ahayd kusii wato darar iyo dhibaato weyne ay kasoo gaadhayso dee masalan haddii uu tu gurigii oo kale kaaga dhaco haddii xoolihii bahal kaaga dhaco ayaa iyaduna la mida masalan waxay kutubta ay soo qaataan ay sheegaan dee adoo bartaa ku tukanaya hadduu kuwan lagu ibtileeyey kabaha unani gurtaane masaajidii iminka ummadda ku dhibay hadduu kabahaagiiba iska qaato ama uu kuba qaldamo buu iskaba laalaatay adna halkaad ku tukanayso dee waad ka daba cararaysaa oo kabahaaga intaad kasoo dhigato adoo salaadaadiina wata ayuunbaad dabeed oon hadlin ayuunbaad halkaad halkaaad ku dhamaysanaysaa halkaad kaga ridato ayuunbaad ku dhamaysanaysaa waase goorma waa markaana dee qaylinin haddaanad qayrin oonad dee dhurmin oonad hadlin weeye waxba halkii aad taagnayd ku noqon maysay bartaad kaga dhigatay ayuunbaad ku dhammaystiranaysa asax waxa weeyaan buu yihi sheekhu in loo diidayo salaada noocana ninkii muxrimka ee xajka xidhnaaye ka baqanayey inuu xajki ka tago yacni looma ogola oo macnaha xajki siduu uga tegayaan dee wuquufkii carafa istaaggii carafa ayaa w wax yar baa ka hadhan dee waktiga carafana wuxuu ku dhammaadaa oo ay yidhahdaan wuxuu joogayaa maalinta sagaalka gelinkeeda dambe zawaalka ayuu bilaabmaa ilaa yooma naxriga fajrigeedana wuu joogaa intaan fajarku dilaacin ayuu waktigiisu joogaa markaasaa wuxuu isleeyahay haddii aad salaadii cishaa i tukato wax yar baa waa dilaaci ka hadhay iyo aadaankii salaada subax markaa laba ayaa soo galay haddii uu salaadii cishaayo imika u dhigto waa ka gaadhsiinayaa oo xajkii baa ka tegayoo gaari maayo marka carafa haddii uu carafo u dhaqaajiyana waa gaadhaya oo salaaddii cishaaye baa ka tegaysa marka wuxuu leeyahay taa iyada looma ogola ninkii muxrimka ahaa inuu salaada qaabkaa u tukado shiddatul khoof sidii u suurtagala inuu u tukado isaga looma ogola ayuu leeyahay maxaa yeelay leanna waxay leeyihin isagu wax xaasil a ka tegidii kamuu baqanay wuxuu doonayaa waxaan xaasilahayn inuu xasishado wuxuu ka dhigan yahay markaa dee nin cadow markaa jabay tegitaankiisa mid ka baqanaya qowlka labaad ee asaxa kasoo horjeeda wuxuu leeya warmee waa u banaantay inuu salaadii qaabkaa ku tukado ayaa u banaan maxaa yeelay dee dhibaatada kasoo halelaysa xajka tegitaankiisu kama nusqaansanaa dhibaatadii maalmaha daynta loo xidhayay mar haddaynu ninkii dhowr cisho yani xabsigii aan kala baxsanayno ni salaad sidaa u tukado ha fardhido dee kana ka daran ka sanna dhamiin intuu ilaa ma ka socday ay ku dhaafaysa halkaa xajka dhaminaya yani waa la mid buu leeyahay xagga dhibaatada walow sallow hadday tukadaan lisawaadin madow ayay u tukadeen dannuuhu ay maleeyeen caduwan cadow ay u maleeyeen fabaana hayruhu geel meesha iska maraya ayaaba u caddaadiya wax kale qadow fil adhaari ad haddaan qabna way qadaynayaan waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay tukadaan salaatu shiddati alkhawf yani noocan aynu soo marnay salaadeedii ayay tukadeen waxaanay arkeen sawaad iyo madow iyo waxa meel siiga iyo wax isku soo kacay meel ayay arkeen marka waxaanay u malaynayeen inuu cadow yahay markaas ayay dabeed sidii ku tugadeen salaadii shiddatul khawf waxa iska caddaaday inuu wax kale yaho inu cadow baan ahayn oo geel unbaaba meeshii ka soo baxay aroora meesha iska maraya qadaw fil adareada haddaan qabanno waa qadaynayaan maxaa yeelay dee way gafeen oo tafriid ayay ku sameeyeen khata'a ama shakigaa inay dee si fiican u kala hubsadaan bay ahay haaniga adhare kasoo horjeeda wuxuu leeyahay laa yajibu lqadaa salaaddii inay qadayeen ma waajibaya maxaa yeele khawf iyo cabsi waa jirtay xilligii salaada mar haddii xilligii salaada dadkani ay cabsanayeen kadib ama ha caddaado waxay ka cabsanayen xaqiiq ahaa ama yaanu ahaanine waxba qadayn maaya mas-uule faslun fi ma yajuusu libsu lilmuxaaribi wagayrihi wama laa yajuus wuxuu fasaliyey wixii u banaanaa qofkii dagaalamaya xidhashadiisa iyo kii aan dagaalamaynin iyo wixii markaas aan u bannaanayn yaxrumu waxaa ka xaaraana cala arajuli ninkii isticmaalulxariiri xariirta isticmaalkeeda ayaa ka xaaraana bifarshin goglasho iyo wagayrihi goglasho waxaan ahay inuu isticmaalo wa yaxilu lilmar'ati lubsuhu xidhashadiisa ayaa u bannaan iyada gabadhii walasaxu asaxna waxa weeye taxriimu iftiraashiha goglashadeedu inay yani xaaraan ka tahay wa ana lilwaliyi walasaxo asax waxa way ana lilwaliyi weliyi waxa u suneeya ilbaasahu inuu huwiyo ilbaasahu inuu huwiyo ayaa u suneeya sabiya sabigii qultu waxaan ihi alasaxu xillu iftiraashiha inay bannaan tahay weeye goglashadeedu wa bihi qataca alciraaqiyuuna wagayruhum culimadaa reer ciraaqi ee madhabka shaaficina sidaas ayay ku tegeen wallahu aclam waxa u leeyahay sheekhu waxa ka xaaraana ninkii marka xaalatul ikhtiyaar ay jirtay aan wax qasbaye wax dabada ka wada midnaba aanay jirin waxaa ka harana inuu xariir isticmaalo oo uu isticmaalo goglasho iyo kayrkeed xidhasho goglasho iyo wixii la mid min wujuuhi isticmaal yacni inuu xidho ninkina xaaraannimadiisa way ku kulmeen culimadu rasuulkuna sala allahu alay wasalam yani xudayfat bnu yaman bale wuxuu yidhi nahaana rasullahi sala lla alay sl an lubsi lxariir rasuulku sala la alay slam wuxuu naga nahiyey xariirta xidhashadeeda iyo dibaajka nooca la yidhaha xariirta ka mid a iyo inaan ku fadhiisanno wuu noo diidey xadiid kale abu daawuud uu warinayo waxau yidhi rasuulku sala allahu alay slam gacanta midig gabal xariira ayuu ku qaaday bidixdana gabal dahaba ayuu ku qaaday xoogay qica waxaanu yidhi labadaasi isticmaalkooda xaaraan bay yihiin ummadayda kuwooda lab xalaal bay u yihiin kuwooda dhadig ayuu yidhi marka waxaanayn dee ninka looga xaraam yeelay had iyo goolaale baashan xariirta la yidhaahdaa jidhka dee aad bay u liilisaayoo ay u debcisaa oo ay u jilcisaa markaa ninkana dee jirjileec isaga looma ogola gabadha waa u bannaan yahay buui isaga xidhashadiisu culimaduna way isku waafaqeen inay gabadha saa u bannaanto ijmaac ayaa loo hayaa laakiin waxaa asaxa buu leeyahay inay goglato ay furaash ka dhigataa ama go-i ay furaash ku gulanaysa inay ka dhigata inay xaaraan ka tahay maxaa yeelay dee israaf iyo markaa kibir ayaa ku jira xidhashada laakiin iyadu dee waa isaga bannaanaydoo iyadu wax sarfiya iyo kibirtoona kuma jiro inay xidhataa laakiin inay ilaa gogol ka dhigato ayaa iyadu markaa xaaraan marka asax buu ina yidhi taaniga asaxa ka soo jeeda wuxuu leeya xillu lubsuhu yani waa isaga bannaan yahay gabadhi inay xidhato waa inu inay inay goglataa waa isaga bannaan si xidhashadiisa oo kale dee sida xadiidkuba uu yidhi dumarka waa u xalaal asax waxaa kaloo weeye inay u bannaan tahay weligii inuu huwiyo xariirtii sabigii ilmihii yaraa inuu huwiyaa inay isaga bannaan tahay maxaa yeelay dee isagu mukallafna maaha ilmi yara sabiga ahaa midda labaad dee mar hadduu iska ilmo yar yahay jira adayg iyo waxaa inkaasana isaga hadda loogamaba sii baahna qowlka labaad ee asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay weliga uma sunanin inuu huwiyo qolba isaga wuxuu leeyahay toddobada sano ka hor waa huwin karaa wixii kale laakiin uma gelin karo albaasu yacni inuu huwiyo u geliyo markaa nawowi ayaa isagu wuxuu leeyahay waxaan idhi asax waxa weeye inay bannaan tahay gabadh inay goglato xariirtii sidaas ayaa culimada markaa reer ciraaqna ay isku waafaqeen ee shaaficiyadaahi iyo keyrkoodba wayo xillo waxa u xalaal lirajuli ninkii lubsuhu xidhashadiisa lidaruurati dhibaato u xidho wadaalika mithaal ka xarin waaba kulayl wa bardin iyo qabow moolikeyna uu halaagaya ow fujaa'ati xarbin ama dagaal ku soo kadiyey walam yajid hayrahu aanu wax kalena helin walilxaajati dantiina waa u bannaan yahay wadaalika mithaalka jarabin cadhadii iyo wa xikatin isxoqiiba weeye iyo wa dafci qamlin injirta markaa iska celinteedii walilqitaali dagaalkiina waa u bannaan yahay ka dibaajin sida nooca dibaajka la yidhaah oo kale oo laa yaquumu hayruhu kayrkii aanu istaagaynin maqaamuhu meeshiisa waxau leeyahay sheekhu waxa bannaan ninkii waxa u bannaan inuu xidho xariirtii daruuro iyo dhibaato darteed oo waa maxay kulayl aada u daran baa jira ama qabow aada u daran baa jira oo muhlikeyn oo qofka naftaba ka jaraya haddii aanu baashaa xidhanin ama darar iyo dhibaato weyn ayay u geysanayaan yaanay dilin boona halaagin be dhibaato ayay u geysanayaan marka waa isaga bannaan tahay oo dee daruurada iyo dhib daruuratu tubixu lmaxduur shayga dhibaatada la yidhahdo shayga xarantaa way bannaysaa ow fujaa'ati xarbin ama dagaal ku soo kadiyey walam yajid kayra wax kalena aanu helin oo masalan isagoo dee shay xariiruni halkaa u yaallo ayaa dagaal qabsaday wax kalena inuu daydaydo iyo inuu doonto maro kalena waktigu u saamixi maayo dayntu ayadaa isku fufaabu dabeedna dagaalkaa gelaya xaaje iyo dannaayana waa u bannaan yahay buu yidhi oo waa maxay dee waaba cadhadii oo kale haddii masalan qofkii cadhoobo xaritii waa xidhan karaayo waa goysaa xigka xigkana waxa weeye waa iska culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waa isku mid uun jarab iyo xigka culamada qaarna waxay yidhaahdeen maye taqalalane isxoqa keliya uuna ayaa jarabka xikada la yidhaahdaa culamada qaarna isku mid baabay ka dhigeen maxaa yeelay dee xadiidkii bukhaari iyo muslim baa ilaaheen rasuulku sala alla alay slam cabdiraxmaan ibni coof iyo zubayr waxa u rukseeyey inay xidhaan xariirta xigka yacni cadho ay lahaayeen darteed ayuu ugu baneeyey waxaa kaloo markaas bannaanayana in loo xidho xaaje dan oohoo inuu iskaga celinayo qamli iyo injir qofkii baasha injirta la yidhaha unbaa lagu ibtilay baashan xariirta la yidhaha sideedaba maba injiraysata baa la yidhi markaa dee waa u xidhan karaa bal baasha aya dhibtay si uu isaga celiyo xariirta iyo dee waxay ka mid tahay waxyaalahan ugu aanan ilba saarin soomaaliduna saasay u badanta waynu maqalaaan baashe si alla si ay waagtaba maynaan arkin markaa ma injiraysata baa la yidhi markaa waa u banaantay iyana inuu taa u xidhaa waxaa kaloo bannaan inuu qitaal dagaalkii inuu markaa nooca diibaajka la yidhaahdo waa iyana u xidho waa nooc min alxariir ka mid a oo hubka aan yacni siday u celinaysa aanu wax kale meeshadaysan laa yaquumu kayruhu yacni diibaajka waxaan ahayni aanu istaagaynin maqaamuhu mak meeshiisa yacni siduu hubka u celinayo dagaalka siduu wax uga tarayo aan wax kaloo wax uga taliya aanay jirin waa u xidhan karaa dagaalkiina wa yaxrumu waxa xaaraana almurakabu kii la yska saaray min ibriisamin xariirta ibriisam iyo wagayrihi kayrkii in zaada hadduu kordho wasnulibrisam yani xariirta ibriisamka la yidhaahdo hadduu miisaankeedu kordho wa yaxilu cagsuhu cagsigiisuna waa xalaal wakada in istawayaa hadday sinmaanna waa kula mid bil asaxi asax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu waxaa ka xaaraana raggii shaygii laysaga geeyey ibrisam iyo kayrkii ibrisam waa xariirta yartu looga jeeda kelimaddu waa kelimad farisiya oo la carabiyeeyey waana xariir shaygii laysaga geeyey xariir iyo kayrkii masalan deedun ama cudbi iyo xariir baa layseegeeyo laga wada sameeyey waxaran haddii uu kordho miisaanka xariirtu hadduu kororhsan yahay waa xaaraan cagsigiisu laakiin waa xalaalo waa maxay waa marka uu nusqaan ay xariirtu nusqaansan tahay ee shayga kale u badan yahay haddii ay sinmaanna xagga miisaanan waxaa ka xariirta iyo waxaa kale haddii ay islekaadaanna ayana kulmid bule fil asaxi maxaa yeelay sawba xariir waa mara xariir lama odhanayo asalkuna waa iska xalaal ayuu leeyahay wayaxilu waxaalaana maa duriza kii lagu xadaayadeeyey oo ama durifa lagu farqiyey bixariirin xariir qadra alcaadati yani caadada qadarkeeda waxau leeyahy sheekhu waxa bannaan shaygii diraas looga dhigay tadriis waxa weeye waa iyadoo lagu xadaydayo lagu qurxiyo inta badanna tadriisku waa intaa hoose meelaha xagga hoose iyo faraqa ku dhow dhow ayaa dabeedna lagu samaynayaa oo la saarayaa diraas iyo xadayad markaa xariira iyo halkaa lagaga dhejinaya atriifkuna ow turiifaduna waa yacni sida bulalkaa yaroo kaleo xagga hoose daraftaa hoose looga sameeyo ayaa la yidhaahdaa marka maadurriza wixii lagu xadaayadeeyey ee lagaga qurxiye lagaga sharaxay xariir diraas iyo markaa xariiraas ow turifa bixariirin ama xariir yani lagu farqiyey qadra alcaadati caadada qadarkeeda yani afar farood waa wixii aan ka badanin sida xadiisu ay tilmaantay afar farood oo laysbarbar dhigay waa haddii aanu ka badnaanin weeye waxaynu ku soo dhex jirnay waxyaalihii ay bannaanayd inuu xidho qofkii dagaalamayey iyo kii kalaba iyo wixii aanay bannaanayn markaa waye xillu waxaa xalaala lubsu thawbi maradii xidhasheeda annajisi ee nijaasa ahaa fii kayri salaati salaada kayrkeediiyo wa naxwihaa salaada wixii kula mida laajilli kalbin ay haragii maya wa khinziirin iyo doofaarkii ilaa lidaruuratin dhibaata inay timaado mooyaane wadaalika mihaalla ka faj'ati qitaalin waaba dagaal ku soo kadiyey oo kale wakadaa jildulmaytati maytada haraggeedina isna waa kula mid bil asaxi asax haddii aan qabanno wayaxillu waxaa xalaala alistisbaaxu shidasho ayaa xaaraanaya in faynus laga dhigto biduhni najisi subagii nijaasta ahaa cala almashhuuri qowlka mashhuurka haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waxaa xalaala oo iska bannaan in qofku uu xidho maro nijaasowday markaa najis hadda mutanajis baa looga jeedaa shaygii nijaasoobay leannu najis haddii la yidhaha waa shayga cayntiisu ay nijaasa tahay haddii mutanajis la yidhaahdana waa shayga aan cayntiisu nijaasada aanay ahayn ase nijaasoobay marka waxaa iska bannaan ayuu leeyahay inuu qofkii maro nijaasaysan uu xidhaa salaada kayrkeed iyo salaada wixii la mida sida dawaafkii iyo dahaarada loo shardinayay ama khudbadii jumcada oo kale wixii aan ahayn masalan qofkii salaadii iyo dawaafkii waxyaalihii dahaarada loo shardiyayey xilliguu gudanayo waxaan ahayn waxa bannaan inuu maro nijaasowday inuu iska xidhaa waa iska bannaan tahay buu leeyahay amaa salaada iyo wixii lamida sida dawaafka iyo iyada dee waataynu soo maraynayo waxaa loo shardiyaa qofka in jidhkiisa iyo maradiisa iyo meeshuu ku tukanayaaba dahaaro ayaa loo shardiyaa oo markaa ma banaano salaada dhexdeeda haddii waxaa taa waayo dee waataynu soo maraynay masalan maro daahira hadduu waayo inuu iskaba bixinayey oo hadduu camuud iyo dhooqiyo waxelayo u marsanayey haddii kalena uu qaawaniba ku tukanayay harag ay ayada maya iyo mid doofaar oo ma banaano haragooda inuu xidhaa maxaa yeelay bay leeyihiin dee doofaarka intii uu noolaaba laguma intifaacaynin ayguna sidaasi leeg buu hayo xaalado yaroo ugaarsi iyo wax ilaalin iyo mooyaane isna laguma intifaacaynin markii ay geeriyoodeenna dee waa kasii daran yihin mar haddaan noloshoodiiba aan lagu intifaacsanaynin waxa uu ka soo reebay sheekhu daruuro iyo dhibaata inay timaado mooyaane oo dhibaata yacni ay u qabato qofkii xidhashada haraggii ayga iyo doofaarka oo waa maxay masalan waa dagaal ku soo kadiyey oo kale oo markaa nafdiisii ama maalkiisiina u baqanayo wax kalena uu dabeed waayo oo u gashado ka qaawani ku carar la odhan maaye haragga ayga iyo kaa doofaarka ayuu xidhanaya oo isku masasaqaya dabeedna sidaas ayuu dagaalkii ku gelaya dee siday ugu bannaanaydba inuu wixii maydka ahaa cuno markuu u dhibaatoodo waxaa kaloo ayana la mida buu yidhi oo aanayana bannaanayn haraggii maytaduna isna waa kula mid inta aan la magdiin oo ayo isaguna ka ahaadaya ay iyo doofaar wixii aan ahayn ma bannaanaysa in la xidhaa asax haddaan qabanno ilaa dee daruuro iyo dhibaata inay timaado mooyaane oo haddii isagana daruura ay u qabato haraggaa maytada intaan la magdiyin isagana waa xidhan karaa sidii dee kaa eyga oo kale waxaana xaaraana waxa xalaala buu yidhi sheekhu iyadoo kale ayanay ku jirto meel aan masjid ahayn masjidka iyadu way kasoo rebayaan meel aan masjid ahayn waxaa bannaan alistisbaaxu biduhni najis yacni in la shito oo faynuus uu ka dhigto subag nijaas ay cayntiisu tahay najisul cayn oo masalan waa xayr dee neef baktiyey oo kale ama masalan dee cayntiisuba maahae mutanajis oo masalan saliid ay ku dhacday nijaasa oo kale qowlka mashhuurka haddaan ku soconno maxaa yeele rasuulka sala allahu alay slam waxaa la weydiiyey jiir ku dhacday subag dabeedna wuxuu ihi haddii uu fadhiyo tuura iyadiiyo waxa hareeraheeda haddii kale u maaci yahayna markaa shita oo ku intifaaca buu ihi waa riwaayaad ay culimmada qaarkood ay soo wariyeen yaa taxaawiya ayaa soo wariyey rijaashu waa hiqaat bay yidhahdeen markaa iyada laakiin masaajidka waxay dhaheen ma banaana ilaa in shayga nijaasa ahee la shidanayo qiiq baa ka baxaya qiiqi markaa masaajidkii wuu nijaasaynayaa laakiin meelaha kale waa loo isticmaali karaa markaasuba ganaxa ee shamacna waa laga dhigan karaa oo qaab shamacna waa loo isticmaali karaa qaab dee sidan aynu gaasiya u isticmaalana yani waa loo isticmaali karaa mararka qaarkood yani sidaan qaxontiyadiiba laygu tusayba yani anigoo aada ula dhiban runtii ilefinusi markaynu qaxnay waxba toona may jirin oo dee qaxonti rasmiya dadku ahaayeen anigoo dabkii olkowintiisii la yar dhiban oo dee kolba iga baktiyayo ayuunbaa ninigu ihi saale geesha intaad soo qaado labada dhinac ee u dhubantay intaad ka xoqdo weel yar uu saliid ugu shubo dabeedna dhex dhig intaad saliidda dhinac kale ogeyso dabeedna dab ku qabo shan caadi ay noqonaysaa ilaa intay saliiddaasi ka dhammaanayso yani qaabkaasoo kalena subagii waa loo isticmaali karaa marka in la shito oo faynuus aad ka dhigato subagaa nijaasina waa iska bannaan tahay buu leeyahy cala lmashhuuri qowlka mashhuurkaa haddii aan ku soconno muqaabilulmashhuurku isagu dee wuu diidaya qowlka kasoo horjeeda oo ma banaana buu leeyahay baabu salaati lciidayni labada ciidood salaadoodii ayuu u baab yahay ka ciid alfitri iyo ciid aladxaa labadaas ayuu uga jeedaa ciidna cawd baa laga soo qaatay noqodo macnaa way soo noqonaysaa sanad la arkaba iyo waxyaa culimada qaarna waxay leeyihin me waxyaalaha faa'iidooyinka ee ilaahay uu siiyo addoommadiisa ayaa fara badan ama faraxii ayaa la soo noqnoqonayo markastay timaadaba waa lagu farxaya sidaa darteed baa ciid loogu magacaabo ilaahayna wuxuu ihi isagoo rasuulkiisa la hadlaya fasalli lirabbika wanxar waxay dhaheen culimo fara badan oo mufasiriintii u tuka rabbiga waxa weeyan waa salaada ciid aladxada wanxar gowracaasina waa dabxiga maalintan la sameeyo hiya salaada ciiddu sunnatun sunno weeye wa qiila waxaa la yihi fardu kifaayatin waa fardulkifaaya wa tushracu jamaacatan jamaaco ayaana la jideeyey oo loo sharceeyey walilmunfaridi wa tushracu lilmunfaridi kii kelida ahaana waa loo jideeyey waalcabdi addoonkii walmar'ati haweenedii walmusaafiri iyo kii socotada ahaaba waxa uu leeyahay sheekhu salaada ciiddu waa sunne mu'akadahoo la adkeeyey maxaa yihi rasuulka sala allahu alay wasalam dee waa uu tukan jiray waxaana markaa ka leexiyey waajibnimadana dee ninkii reer miigaha markuu lahaa wax kale ma laygu leeyahay rasuul allow intuu shanta salaadood u sheegay maye buu ihi inaad adigu sunno sunno samaysanaysa mooyaane wax waajiba ama faral oo kale laguma laha marka waa sunno mu-akada oo dee rasuulka sala allahu alay slam ayaa daymay qiilku waxa uu leeyahay me waa fardulkifaaya shacair alislaamka ayay ka mid tahay haddii markaa qola ay ka tagaan oo ay qolo meel degan ay yidhahdaan tukanba mayno waa dambaabayaanoo waana lala dagaalamayaa bay leeyihiin fardul caynna cid kuba sheegtayba ma jirto haddii qolo ka midi markaa ay tukato faralkii wuu ka dhacayaa dadka intoodii kale waxaana loo jideeyey buu ihi jamaaco in lagu tukado maxaa yile rasuulku sala allahu alay wasalam jamaacadaas ayuu dadka ku tukin jiray waxaa kaloo loo jideeyey salaadii ciidda kii kelida ahaa waa tukan karaa addoonkiina waa tukan karaa gabadhii iyo qofkii socotada ahaa intaba waa u sharciyo waa tukan karaan oo bimacnaa iyadu kuma taagna sidii markaa jumcadii ay shuruudda ay u dhigayeen oo kale iyadu ma aha oo jamaaco iyo tiro iyo waxa loo fiirin maayo waxaase wanaagsan in meel la ysugu wada yimaado ayaa wanaagsan oo weliba haddii dadku ay meel isugu wada iman karaan aan waxba laba meelood iyo aan laga kala dhigin wa waqtuhaa waktigeeduna waxa weeye bayna tuluuci shamsi cadceedda soo bixideeda iyo wa zawaaliha iilashadeeda inta u dhaxaysa wa yusanu waxaana la sunneeyaa taakhiiruha dibdhigeeda ayaa la sunneeyaa litartafica ilaa an tartafica intay ka kor noqonayso ka rumxin waran oo kale waxau leeyahay sheekhu waktiga salaada ciiddu waa intay cadceeddu ka soo baxdo ilaa inta ay ka suulaysa maalinta ciidda ayaa salaada waktigeedii uu joogaa oo xilliga cadeed soo bixida iyo waktigeedii soo gelaya waxaanu ku dhammaanayaa waktiga zawaalka maxaa yeelay dee salaadaha la jideeyey ee sharciga ah ee weliba la faray in la isku jamaacsado waxay leeyihin culimmadu ma wadaagaan xagga waktiyaalka marka uu baxo wakti salaadeed wakti tukale ayaa gelaya markaa salaadana dee waxaa loo tiiriyey salaadan ciidda maalinta maalintiina waxay ku gelaysaa dee waaga dilaa ciisa markaa mana jiro maalinta wakti salaad ka madhan jamaaco loo jideeyey markaa waktigaas ayuunbay bilaabaysaa cadada ay soo baxdo waktigii salaada subax u dhammaaday inuu zawaalka ugu dambeeyana way isku waafaqsan yihiin oo wakti salaad kale ayaa dee gelaya ayay yidhaahdeen waxaana la sunneeyaa buuhi in la dib dhigo ilaa intay cadceeddu ka gor noqonayso ka rumxin waran oo kale bimacnaa xagga aragtideenna inta aynu iska odhanayno yacni in waran leeg ayay cadceeddii soo baxday in la dibdhiga ayaa wanaagsan rasuulka sala allahu alay slam ayaa xilligaas tukan jiray weliba labadoodana in lasii kala horraysiinayo oo fitrigana la dibdhigayo lasii yar dibdhigay si ay dadku usoo bixiyaan zakadii adxadana loo yar dedejiyo si ay dadku ugu noqdaan udxiyada qaritaankeedii ayaa wanaagsan sidoo xagga damba ba inoogu xusi doono wa hiya ragcataani waa laba ragcadood yuxrimu bihimaa waa xidhanaya uma yaatii wuxuu la imanayaa biducaai liftitaaxi ducadii ducaa iftaaxi buu la imanaya uma intaa dee sabci takbiiraatin toddoba takbiirood ayuu la imanaya yaqifu bayna kulli hintayn laba kasta dhexdooda waa istaagaya ka aayatin muctadilatin yacnii in laga akrin kara aayad dhexdhexaada yuhallilu wayukabiru laa ilaaha ila allahu buu odhanaya allahu akbarna waa odhay akbare wayumajidu rabbina waa weyneynaya waa mahadinaya wayaxsun waxa wanaagsan inuu yidhaahdo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar sidaa inuu yidhaahdo ayaa wanaagsan uma intaa dabadeeya tacawadu ilaahi ma ayuu magan gelayaa shaydaanka uu ka magan gelaya wayaqra-w waa akrinaya wayukabiru fi thaaniyati ta labaadna wuxuu kibaaranayaa khamsan shan qabla alqiraa'ati akrinta ka horeeya wayarfacu yadayhi fi ljamiici dhammaantoodna gacmaha ayuu kor u qaadayaa walasna mana aha takbiiraadkaasi fardan walaa bacdan fardi iyo bacdi toona maaha waxau leeyahay sheekhu salaada ciiddu waa laba ragcadood oo ijmaaca culimada ayaa ku guntamay adilana waa tilmaantay inay laba ragcadood tahay xagga arkaanta iyo shuruudda iyo sunayaashana waxay kala mid tahay un salaadihii kale waxa u dheeraadkaana isaga ayaa inoo sheegayaan marka wuu xidhanayaa buu sheekuu yidhi isagoo niyeysan hadday ciidulfitri tahay ina ciidulfitri hadday ciiduladxa tahay ina ciiduladxa isagoo niyeysan ayuu xidhanayaa oo takbiiratulixraamkiibuu la imanayaa takbiiratulixraamka intuu la yimaado xidhashada allahu akbarta xidhashada ducaaluliftitaaxi ayuu la imanayaa sidii salaadaha kale oo kale kadib ayaa wuxuu la imanayaa toddoba takbiirood oo xidhiidh ah tirmidi ayaa weliye xasan ayaanu ku tilmaamay in rasuulku sala allahu alay slam labada ciidood uu toore toddoba akrinta ka horeysa u kibaartay talabaadna shan akrinta ka horeeya markaa takbiiratulixraamkuna toddobada ka mid maaha sida aanay akbarta allahu akbarta istaaguba aanay shantan uga mid ahayn waxaa kaluu yihi sheekhu waa istaagayaa labadaa takbiirood oo kasta dhexdooda wuu istaagayaa in laga akrin kara aayad muctadila oon siina dheerayn siina gaabnayn intaa in leg ayuu istaagaya marka tahliil ayuu lamida laa ilaaha ila allah buu odhanaya labada takbiirood dhexdooda waana kibaaraya allahu akbar laa ilaha ila allah allahu akbar ayuu odhanaya ilaahayna wuu weynaynayaa oo waa sharifaya waxaana wanaagsan inuu ilaah buu yihi subxaana allahi ilaahay ayaa nasaano oo xumaan ka dhe alxamdu lilah mahad ilaahay ayaa walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudan jiro ila allahu ilahi ma allahu akbar ilaahay ayaa wey sidaas ayaa u habboon xaaladda culamada qaarna baaqida tusaalexaadka ayay kuma tilmaameen intaasi inay tahay dabeed markuu toddobada takbiiroodta ugu dambaysa la yimaado dabadeed yatacawad yani shaydaanka ayuu iska naaraya waxaanu akrinayaa faatixadii sidii dee salaadaha kaleba uu akriyayey wuxuu ka damaysiin doona faatixadana isaga inoo sheegi doono ragcadda labaadna intuu la yimi takbiiratulqiyaam allahu akbartii uu isku taagay shan takbiirood ayuu la imanayaa inta aanu shaydaankana iska naarayn qiradana aanu akrin wayarfacu yadayhi fi ljamiici gacmihiisana kor ayuu u qaadayaa buu leeyahay toddobada iyo shantaba sida takbiirooyinkii kale ayuu gacmaha kor u qaadaya wax yacni sunnaha oo ay u hayaana ma jirte waa iska wanaagsantahy unba yidhaha waxaa kaluu sheekhu yihi may ahaanin takbiiraadkan aan sheegaynaa fardi ama rugni ay salaadu leedahay maaha bacdi yani sujuudu sahwi haddii laga tago lagu kabayana maaha ee iska hay-aad iyo qurux ay salaadu leedahay weeye sida tacawudka iyo ducaaulftaax oo kale oo haddii uu ka tago takbiiraha ama camdi uga tago ama uu sahwi uga tago yani wax sujuud sahwi u la imanayaa ma jiro taynu soo marayna abcaaduna de inay ahayn sunnayaashii lagu kabayey sujuuda hay-aadkuna ay ahayn kuwaan lagu kabin walow nasiyaha haddii uu ilaawo takbiiraadka wa sharaca fi lqiraa'ati oo akrintii uu gudagalo faatat waa tagtay wa fi lqadiimi qadiim waxaa ku sugan yukabiru waa kabaray maa lam yarkac intaanu rukuucin wa yaqra'u bacda alfaatixati faatixada kadib wuxuu akrinayaa fi luulaa ragcadda hore qaad wa fi haaniyatina iqtarabat ayuu akrinayaa bikamaalihimaa labadaas suuradoodba dhammaantood jahran kor ayaanu akrinaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ilaawo takbiirtii ayuu ilaawo dabeedna wuxuu iska gudagalay akrintii faatixadii buu iska bilowday faatat waa tegaysaa buu leeyahay waktigoodii waa tegay qowlka jadiid haddaan qabanno oo waxba la iman maayee wuxuu iska wadanaya un faatixadiisa qadiim baa isagu wuxuu leeyahay yukabiru maa lam yarkac inta aanu rukuucin hadduu xasuusto waa uu kibaaranayaa maxaa yili waa libaqaa'i maxalihi waalqiyaam dee maxalkiisii ayaa baaqi ahoo istaagii ah waxaan u akrinayaa buuhi faatixada kadib ragcadda hore qaaf ayuu akrinaya suuradda qaaf talabaadna suuradda iqtarab la yidhaahdo labadaba waanu dhammaystiraya oo labadaba u akrinaya sida markaas saxiixulmuslim ku saartay walow yaanay maamuumiintu sidaa kaba raalli ahaanin jahri iyo kor ayaan u akriyayaa haddii masalan uu ku bedelo toorana sabixismo u akriyo toddobana haditaanka xadiis luqaashiyana iyana waa soo aroortay oo way iska bannaan tahay wa yusanu waxaa la sunneeyaa bacdahumaa labadaa ragcadood dabadood khudbataani laba khudbado ayaa la sunneeya arkaanuhumaa arkaantooduna kahiya sideedii oo kale weeye fi ljumcati jumcada ay ahayd bimacnaa sidii arkaanteeda jumcadu ay ahayd ayuunbay tana tahay wa yucallimuhum wuxuu ku barayaa fi lfitri ciidulfitriga khudbadeeda alfitrata fitra ayuu ku barayaa wa fi ladxaana aludxiyata ciiduladxadana udxiyada ayuu iyadana ku barayaa yaftatixu lulaata hore wuxuu ku furfuranayaa bitisci takbiiraatin sagaal allahu akbarood wa fi haaniyatina bisabcin toddoba wilaan oo xidhiidha waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa labadaa ragcadood ee ciidda dabadood laba khudbo ayaa la sunneeyaa oo jamaacadii u khudbadeeyo dee rasuulka sala allahu alay wasalam iyo khulafadiisiiba sidaas ayay samayn jireen haddii horraysiiyana waxay yidhaahdeen yacni ma noqonaysa khudbadii hadhow inuu soo celiyo ayaa looga baahan yahay daba arkaanta iyo sunnayaasha iyo qaabkeeduna waxay ka dhigan tahay uun sidii khudbadii jumcada oo kale kahiya yacni iyadoo kaleo filjumcati jumcada ahaatay sidii arkaanteedii sunnayaasheedu ay jumcada ahaayeen ayuunbay noqonaysaa tan ciiduna yani waxyaalaha qaarkood bay isku khilaafaan la culimada qarnadu duub ahaanta suma yidhahan ti oo kale ayuun bay la mid tahay tiyaa wixii looga baahnaa unbaa tan ciidana looga baahan yahay waxaanu ku barayaa buu yihi ciid la arko axkaamta iyo waxa ku tacalluqa masalan ciidulfitriga wuxuu ku barayaa alfitra axkaam alfitra yani dee zakaatulfitrigii axkaamteedii ayuu ku barayaa ciidul adxadana wuxuu ku barayaa axkaamtii udxiyadu ay lahayd yani mid walba waxa xaaladeeda yani u cunamo ayuunbuu ku barayaa dadka waxaana khudbadaana ku furayaa sagaal takbiirood oo xidhiidha talabaadna toddoba xidhiidha ayuu iyadana ku furanaya kadib ayuu dabeedna khudbadii u gelaya waindhab waxaa la sunneeyaa alguslu maydhasho ayaa la sunneeya wayadkhulu waqtuhu waqtigiisuna wuxuu ku gelayaa binisfi leyla habeenka barhkiisa wa fii qowlin qowlna bilfajri waagaa dilaaciisa ayuu ku gelaya watatayubu cadarsi ayaa lasay watazayunu iyo isqurxin kaljumcati sidii jumcadii oo kale wa ficluhaa samaynteeda bilmasjidi lagu sameeyo ayaa afdalu fadli badan waqiila waxaa la bisaxraa'i banaanka in lagu sameeyo ayaa fadlinaaday ilaa licudrin cudurdaar inuu jiro mooyaane wayastakhlifu wuxuu reebayaa man mid ayuu reebayaa yusallii tukiya bidacafati dadka dacafada ah qof tukiyana waa u reebayaa imaamku waxau yihi sheekhu waxaa la sunneeyaa maydhasho ayaa la sunneeyaa yani qofku ciidda inuu u maydho ayaa loo sunneeya yani sidii jumcadii oo kale waa maalin oo ziino welibana yani dadku ay isu imanayaan sidaa darteed ayaa maydhashada loo sunneeyey waktigiisuna wuxuu ku gelayaa habeenka barhkiisa yani niska habeen markuu habeenku kala badhmo ayuu waktigiisuna gelaya iyadoo ay fiican tahay yani waagu markuu dilaaco kadib in la sameeya waxaa suurtagala haddii waaga laa sugo hadday dadkuba fara badan yihiin oo is yidhaahdo dee kaba gaadhsiin maysid maydhashadii haddii waagu kuu beriyo ama masalan dee meel fog ka imanayo siibo soconayo yani xilligaa hore ayaa u wanaagsan qolbaa isagu wuxuu leeyahay waktigiisu maya waaga dilaaciisu muu ku gelayaa sidii subaxii oo kale sidii fajar jumcadii oo kale waxaa la suneeyaa buu yidhi oo kale inuu qofku uu diib iyo cadar wixii uu heli karo inuu marsado ayaa la sunneeyaa waa tatayub yani wuxuu helaya ee diiba inuu marsado ayaa la sunneeyaa tasayun inuu sameeyo maryihiisa kuwa ugu quruxda badan inuu isku qurxiyo ayaa iyana la sunneeyaa sidii jumcadii oo kale waxay yidhahdaan xagga ciiddana maryaha ugu quruxda badan baa la xidhanaya xagga jumcana kuwa cadcad ayaa wanaagsan bay yidhahdeen iyadoo weliba salaadii lagu tukada masaajidka markuu dee waasicayo dadka wada qaadayo ayaa fadli badan oo in meel banaana la tago masaajidka ayaa ka fadli badan qiil baa wuxuu leeyahay maya meelaha saxaraha iyo banaanka in loo baxo ayaa fadli badan oo dee qofkii gaadiid iyo wax watay waxay leeyihin halkaas ayaa u fiican ilaa dee cudurdaar inuu jiro mooyaane sida masalan roobkii oo kale marka masaajidka ayaa fadli badan bay leeyihin mar hadduu roob jiro iyo dhibaato ninkii imaamka ahaana wuxuu u samaynayaa marka saxaro iyo bannaan loo baxayo qof masaajidka ku tukiya dadkii waaweynaa ee da-da ducafada ahaa sida dadkii waaweynaa dadkii xanuunsanayey dadkii curyaamiinta ahaa waxa u wanaagsan yacni inuu u sameeyo qof ayaga halkooda ku tukiya si aanay uga tegin dee ciiddi wayadhabu waa tegayaa fii ariiqin wado ayuu marka hore qaadaya wayarjicu fii ukhraa mid kalena waa ka noqonaya wayubakkiru nnaas dadku waa kallahayaanoo goor hore ayay tegayaan wayaxduru limaamu imaamkiina wuxuu soo xaadirayaa waqta salaatihi salaadiisa waktigeeda wa yucajilu fi ladxaa idul adxadana waa u degdegaya waxau leeyahay sheekhu waxaa sunnahoo wanaagsan qofkii ciidda tegayey ama imaam ha ahaado ama keyrkii ha ahaado inuu waddada uu marka hore raacayu tegayo iyo ta uu ka noqonayo inuu kala bedelo oo waddadii markii hore uu kusii socday uu maray mid aan ahayn inuu ka noqdo ayaa wanaagsan oo sunno ah yacni rasuulka sala allahu alay slam ayaa sidaa yacni lagaga dayanaya oo sidaa samayn jiray waxaa kaloo sunnaa inay dadku kalahaan ciidda tegitaankeeda iyo xadirtaankeeda inay u kalahaan ayaa la sunneeya markay salaada subax ay tukadaan si ay dee imaamkana ugu dhowaadaan ay una helaan fadliga ay leedahay salaada sugitaankeedu imaamku laakiin isagu way iska dib dhacayaa oo wuxuu soo xaadirayaa uun waktiga oo salaadu ay taagan tahay uun yacni rasuulka sala alla ala slam ayaa taana lagaga dayanayaa oo saa samayn jiray waliba saas ayaa fiican bay lahay isaga in la sugo ee isagu inuu sii fadhiistaa ma wanaagsana markaa xaadiritaanka imaamku waxa wanaagsan inuu dedejiyo ciidul adxada cidda ciidul adxada la yidhaha xuduurka iyo tigitaanka inuu dedejiyo ayaa la sunneeya si uu dee waktiga awalkiisa uu u tukiyo tan ciidulfidrigana waxoogay waana dib dhaca lianna dadkii dee waxay soo gudanayaan ciidulfidrigana sekadii bay soo bixinayaan tan dambana waxay u noqonayaan ay u degdegayaan udxiyada qalitaankeedii qultu waxaan haddaan nawaawahay wayakulu fii ciidi lfitri waa cunayaa qablo salaati salaada ka hor wa yumsiku waa afhaysanayaa fil adxaa idul adxadana waydhab waa tegayaa maasheen isagoo socda bisakiinatin xasilooni walaa yukrahu naflu sunnana lama kalaysa qablahaa horteed ligayri limaami imaamka kayrkii wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu nawaawi baa yidhi waxaan idhi ciidulfitriga waxa wanaagsan inuu qofku salaada ka hor uu soo cuno weliba timir tiro isdheer iyo waxaankaas waana inuu waxa wanaagsanna u afkiisa ka haysoon waxba cunin ciiduladxada ilaa inta laga tukanayo waxa sidaa loo leeyahayna waa dee hortu rasuulka sala allahu alay slam sidaas ayuu samayn jiray inoo jireeyey midda labaad waa inay maalin waliba ka soocanto maalintii ka horreysay masalan ciidulfidriga maalintii ka horreysay waxba lama cunaynin soo maahana waa la soomanaa maanta iyadoo la soomaya inaan lagu tegin ayaa wanaagsan wax lasii cuno tan ciiduladxadana waxbaa lasii cunayay marka waxa wanaagsan ayadana in iyadoo la afhaysto la tago ciidana isagoo lugeynaya inuu tago xasiloon ayaa wanaagsan